أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon in ka badan toban askari oo kufaarta kenya ah ayaa baktii dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysigaasi libiyiinta kenya warbaahinta iiraan ayaa soo bandhigtay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa sahyuuniyadda yuhuudda ay ka wado gobollada waqooyi ee dalkaas soomaaliya machad ka faallooda daraasaadka amniga ayaa kula taliyey taliska silbiinta maraykanka ee africom inuu xooga saaro khayraadka dalka soomaaliya kataybel akhbaari ayaa baahisay muuqaal gurmad loogu samaynayo dad ay dhibaateeyeen diyaaradaha cadowga wilaayada hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayadaas munaasabad lagu daahfurayay machadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada xeelcadde ee wilaayada islaamiga gedo bulshada ku dhaqan degmada teglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan toban askari oo kufaarta kenya qayb ka ah ayaa baktii dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysigaasi libiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhaashooy ee hoostaga faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysigaasi libiyiinta kenya dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana jira khasaar nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi inta la xaqiijiyey saddex askari ayaa ku baktisay oo kufaarta kenya ka mid ah iyo hal askari oo murtad soomaali ah dhaawaca waa laba askari oo kufaarta kenya ah gaari booyad ah oo xerada u yaalay kufaarta ayaa burbur xoogan ah soo gaaray sidoo kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa weerar saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka macalin maxmuud ee hoostaga magaalada buraa ee gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya shan askari oo kenyaati ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi warbaahinta iiraan ayaa soo bandhigtay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa sahyuuniyadda yuhuuddu ay ka wado gobollada waqooyiga dalka soomaaliya cumar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya wakaaladda wararka ee tasniim oo ka mida warbaahinta ugu saameynta badan iiraan xiriir dhowna la leh ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa baahisay warbixin muujinaysa xog dheeraad ah oo ku saabsan qorshayaasha dhagaraysan ee yuhuuddu ka damacsan tahay gobollada waqooyi ee soomaaliya iyo khataraha ku gadaaman warbixintu waxa ay sheegtay in ka hor booqashadii uu madaxa maamulka shahaada la dirirka ah ee somalilan ku tegay qudus ay jireen dhaqdhaqaaqyo militari iyo kuwo amni oo maamulka yahuudda ka waday gudaha somalilan sidoo kale warbixintu waxay xustay in heer howlgal ah uu hadda ku dhow yahay saldhig ciidan badeed oo tan iyo labadii kun toban iyo toddobadii ay dowladda riddada ah ee imaaraadka carabtu ay dhismihiisu ka waday agagaarka dekedda berbera kaabayaasha saldhigga waxaa ka mid ahayay tiri warbixintu dhabbaha ay diyaaraduhu ka kacaan oo dherirkiisu yahay afar kilomitir bakhaaro lagu kaydiyo rasaasta oo si adag loo dhisay iyo nidaamyo difaac oo loo adeegsado ka hortagga weerarrada cirka dhinacyada loo badinayo in maamulka saldhiggaasi ay la wareegaan ayay warbixintu sheegtay inay ka mid yihiin imaaraadka taliska ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee africom iyo dowladda xabashida ah ee etoobiya oo heshiis is-afgarad ah la saxiixatay somalilan si ay marin badeed uga hesho badda warbaahinta iiraan ee tasniim waxaa kale oo carabowday in sawirro laga qaaday dhinaca hawada sare in saldhiggani uu qaabili karo gujisyada yahuudda gaar ahaan nooca loo yaqaano dolfiin kuwaasi oo lafdhabar u ah saddex goosoodka awoodda nuukliyeerka ee yuhuudda ilo amni oo tasniim ay soo xigatay ayaa sheegaya in gujisyada yahuudda ee dolfiin ay sidoo kale ku hubaysan yihiin gantaallada riddada dheer iyo kuwa balastiiga kuwaasi oo sida la sheegay gaari karaa masaafo dhan kun kilomitir wakaaladda wararka ee tasniim iyadoo arrintan ka hadlaysa waxa ay tidhi dhab ahaantii joogitaanka ciidamada badda ee yuhuudda ee somalilan iyo diyaarinta dekedda berbera si ay u qaabisho gujisyada dholfiin waa qayb ka mid ah xiriirka istaraatiijiga ah oo ay ku lug leeyihiin imaaraadka carabta itoobiya iyo maraykanka warbixintan ayaa ku soo aadaysa xilli uu sii xoogaysanayo xiriirka maamulka hargeysa iyo talaabiiba isla markaana heshiisyo amni oo hor leh ay dhowaan kala saxiixdeen iyadoo horeyna loo xaqiijiyey in ay yuhuuddu saldhig militari ka samaysatay gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashhaadala dirirka ah ee somalilan mahadsanid acmaar maxadka faalooda daraasaadka amniga ayaa kula teliyey taliska aslimiinta maraykanka ee africom inuu xoogga saaro boobka khayraadka dalka soomaaliya bashiir muuxidiin abaiman ayaa warbixinta warkan haya hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee atlantic council oo fadhigeedu yahay washington ayaa soo bandhigtay warbixin halis ah oo maraykanka ku guubaabinaysa sida uu kaalin muuqata uga qaadan lahaa boobka khayraadka soomaaliya hay-addan oo sidoo kale diiradda saarta arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ayaa sheegtay in muddo soddon sano ah maraykanka uu soomaaliya kula dagaalamayey waxa uu ugu yeero argagixisada waxaana sabab u hayay tiri awoodda laloodin la'yahay ee weliba sii koobcaysa ee jihaadiyiinta al-shabaab taas oo weliba ay dheer tahay xusuusta uu maraykanka ku reebay dagaalkii muqdisho ku qabsaday sannadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ee askarta badan looga laayay maadaama soddonkaas sano loo taag waayay mujaahidiinta warbixintu waxay tala soo jeedin iyo baraarujin u diraysaa maraykanka iyadoo kula talisa in gacanna uu kula dagaalamo mujaahidiinta al-shabaab gacanta kalena uu ku babo kheyraadka dhex eegaga dalka soomaaliya warbixintu waxay si cad oo aan gabasho lahayn u sheegtay in soomaaliya ay hanti istaraatiiji ah oo juqraafiyadeed u tahay quwadaha adduunka waxayna xustay in muhiimadaha ugu waaweyn ee lagu majareyn karo ay ka mid tahay buqcaddan ay ku taalo marinbiyoodka baabulmandab oo ah albaabka u dhexeeya badda cas iyo gacanka cadmeed halkaasoo marin u ah maraakiibta ganacsiga adduunka dagaalka jihaadka ee mujaahidiintu u istaageen kuna difaacayaan diinta dadka iyo dalka ayaa warbixintu qirtay inuu yahay mid ay kufaarta faraha kaga gubteen kana raja dhigeen soo afjaridiisa waxayna maraykanka kula talisay in wixii haatan ka dambeeya uu si toosa u bilaabo awoodda ugu badanna uu geliyo dhinaca boobka kheyraadka soomaaliya iyadoo maldahaysa ereyga boobka kuna beddeshay maalgashi iyo wax la mid ah ayaa hay-addan atlantic consul waxay tidhi xaaladahani iyaga oo jira soomaaliya waxay noqon kartaa mid ka mid ah fursadaha maalgashi ee muddada dhexe iyo fog ee afrika taas oo dhalin karta faa'iidooyin waaweyn oo istaraatiiji ah haddii washington ay si saxa u maarayso warbixintu waxay ka shanqarisay in dalal kale ay durbo garwaaqsadeen muhiimadda istaraatiijiyadeed iyo fursadaha dhaqaale ee soomaaliya waxayna bilaabeen ayay tiri inay xoojiyaan joogitaankooda iyo maalgashigooda iyadoo tusaale u soo qaadatay dowladda riddada ee turkiga oo la og yahay boobka xargaha gooste ay ku hayso kheyraadka soomaaliya warbixintu iyadoo arrintan ka hadlaysa waxay tidhi tusaale ahaan turkiga wuxuu sannado badan ku ballaarinayay saameyntiisa soomaaliya isagoo adeegsanaya tababarka militari maalgashiga dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iskaashi badeed isagoo dhowaanna bilaabay sahminta tamarta badda taas oo muujinaysa sida ankara ay isugu dayeyso inay isku xirto amniga diblomaasiyadda iyo himilooyinkeeda ganacsi atlantic council waxay ku boorisay maraykanka in dagaalka saliibiga ah uu kaga jiro soomaaliya uu ka barbar bilaabo qorshe toos ah uu kaga faa'iidaysanayo kheyraadka soomaaliya isagoo shaati ganacsi iyo maalgashi u soo xiranaya si kastaba ha ahaatee maraykanku waa inuu sameeyaa qaab istaraatiiji ah oo cad oo howlaha amni ee uu ka wada soomaaliya ku xiraya ujeeddooyin kale oo siyaasadeed iyo dhaqaale oo ballaaran ayay tiri hay-adda atlantic maraykanku waa inuu yeesha ayay tiri warbixintu ujeeddo cad oo ka baxsan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada islamarkaana dagaalka uu kaga jiro soomaaliya uu ku xiraa yoolal siyaasadeed dhaqaale iyo kuwa quseeya dhinaca istaraatiijiyadda waxaa kale oo warbixintu ay u soo jeedisay maraykanka inuu gacanta ku dhigo istaraatiijiyadda badeed ee soomaaliya maadaama ayay tiri marinada badda ee soomaaliya ku taalo laga bilaabo gacanka cadmeed ilaa kanaalka suweys ay qaadaan laba iyo toban ilaa shan iyo toban boqolkiiba ganacsiga caalamka iyo soddon boqolkiiba maraakiibta kunteenrada ee adduunka iskaashiga amniga ee soomaaliya waa in aan loo arkin mid ku saabsan argagixisada oo keliya taas beddelkeeda waa in maraykanka uu ku darsado istaraatiijiyad ballaaran oo badacas ah ayaa lagu yidhi warbixintan uu diyaariyey macadka atlantic consel warbixintu iyadoo farta ku fiiqaysa qeyba ka mid a kheyraadka soomaaliya ayaa waxa ay tidhi soomaaliya waxay leedahay shidaal iyo gaas badeed oo aan si buuxda loo sahmin macdan dekedo kalluumaysi marino isku xidha ganacsiga adduunka iyo goobo dalxiis taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayay hay-addan u soo jeedisay inaanu isku mashquulin soomaaliya oo dhan balse uu diiradda saaro meelo gaar ah sida goobaha leh suuqyada dhaqaale ee laga heli karo fursado maalgashi oo waaweyn si gaar ah hay-addu waxay u soo jeedisay taliska africom in marka uu qaadayo fulinta qorshayaasha tooska ah ee boobka kheyraadka soomaaliya uu xoogga saaro meelaha ay isku beegmaan saddex arrimood oo kale ah waxay ugu yartay khatarta argagixisada la howlgalayaal maxalli ah oo u diyaarsan iskaashi iyo fursado dhaqaale warbixintu waxay si gaara farta ugu fiiqday maamulada gaaloraacyada ah ee jubbaland puntland iyo somalilan iyadoo ku talisa in maraykanka uu halkaasi ku xoojiyo la dagaalanka waxa ugu yeero argagixisada amniga xeebaha iyo dekedaha islamarkaana mustaqbalka uu taageero dhismaha cutubyo ciidan oo la mid ah maleeshiyaadka uu ku adeegto ee danab maalgasho meesha amniga iyo dhaqaaluhu ay isugu yimaadaan ayy tiri warbixintu waxayna intaasi raacisay tani waxay la macno tahay in lasii wado la dagaalanka al-shabaab lana ballaariyo wacyigelinta badda ee puntland iyo somalilan wakhti kadibna la tixgeliyo samaynta ciidan oo la mid ah kuwa danab oo ka howlgala meelaha ay ku kulmaan danaha amni iyo kuwa dhaqaale ee maraykanka inkastoo arrintan somalilan weli muran uu ka taagan yahay islamarkaana xiriirka yahuudda iyo imaaraadka ee aagaas uu sii kordhayo ayay tiri warbixintu haddana maraykanku waxa uu ballaarin karaa iskaashiga ganacsiga badda iyo farsamada ee uu la leeyahay somalilan isaga oo dhanka kalena ka feejignaan kara koror ku yimaada xiisadda gobolka warbixintu waxay ku doodaysaa in maraykanka uusan ku ekaan iskaashi militari oo keliya balse uu sidoo kale adeegsado diblomaasiyad si uga hortago in soomaaliya ay isku beddesho goob quwadaha kale ee shisheeye ay ku loolamaan dalalka turkiga imaaraadka qatar masar etoobiya sacuudi carabiya maamulka yuhuudda iyo dowladda iiraan ayaa hoosta ka xariiqday warbixintu in mid weliba uu dano gaara ka leeyahay geeska afrika iyo baddacas iyadoo falanqeeyaal ka hadlay arrimahan ay hore u tilmaameen in boobka kheyraadka ee turkiga uu ka wado soomaaliya uu maraykanka qayb ka yahay ayaa hay-addanna ay warbixinteedan ku soo jeedisay in washington ay soo dhoweyso oo ay kala shaqayso ankara mashaariicdeeda dhagaraysan ay ku xaalufinayso kheyraadka soomaaliya in ka badan soddon sano tiirka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya waxa uu ahaa ayay tiri warbixintu la dagaalanka argagixisada balse waxaa cad inaanay muuqan astaamo muujinaya in laga adkaan karo jihaadiyiinta al-shabaab xataa washington hadday beddeshay taatikadeeda dagaalka sidaas darteed waxay gunaanudkii ku talisay hay-adda atlantic council in washington ay awoodda saarto dhinaca dhaqaalaha iyo boobka kheyraadka soomaaliya iyadoo ka digtay in haddii maraykanku uu yoolkiisa isugu geeyo la dagaalanka al-shabaab uu waayi doono fursado istiraatiijiyadeed iyo kuwa ganacsi oo muhiim ah baaqan ku aadan washington ee ka soo yaray hay-addan fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa bannaanka keenaya sida uu maraykanka ugu fashilmay duulaanka siliibigaah ee uu ku soo qaaday soomaaliya kadib markii mujaahidiintu ay gaashaanka u daruureen damacyadiisa guracan mahadsanid bashir kataabela khabaariye ayaa baahisiy muuqaal gurmud lagu samaynayo dadda diyaaradaha cadowgu ay dhibaateeyeen sida uu ku warramayo marwaan maxmed
yuusuf yarow xasan muuse malabow
waa muuqaal kooban oo ay baahisay kataa'ibal akhbaariya kaas oo lagu soo bandhigay taakuleynta mujaahidiinta ay u sameeyeen dadkii diyaaradaha cadowga ku duqeeyeen deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeellaha dhexe wuxuu muuqaalku soo bandhigayaa burburka guryaha ay diyaaradaha cadowga u geysteen iyo khasaaraha baaxadda leh ee halkaasi bulshada xawaaley ku gaarayay waxaana kadib lagu arkayaa taakuleynta mujaahidiinta iyagoo bulshada ku wareejinaya agabyadii ay dib ugu dhisan lahaayeen guryihii cadowga ka burburiyey muuqaalka waxaa ugu horreyn kasoo muuqanaya mid ka mid ah odayaasha deegaanka xawaaley isagoo ka hadlay dhibaatada soo gaartay iyo gurmadka loo fidiyey
deegaanka xawaaley odayaalkii kow ka tirsan siddeetan iyo kow sano jiro ee waxaan ka hadlaa dhibaatada oo xawaaley ku dhacday ee magaciisii oo maamulkan gaari unugoo beeraaley maskiin oo unugoo beeraaley oo maskiin dhibaatada oo inoo geysteen waxaan u adkaystay unugoo wanaagsan oo ooyogaa inoo barakacsan barnaamij fadhiga ono madow nin soo gurmati naa magaciisii nin walbane si qancisi gabar iyo geesi ninkii wala si gubidiisa qancisi nin walba walan dhisada oonka bilaawada wala haysadee wala dhina oonka bilaawada wala haysadee haa aan mugo laba laba shan- shan baraaka oo gubiti saddex wal isii iyo muraaliyaalkood musmaarkood alxamdulilah ilaahayna sikimaadiyaane culumadana sikimaadiyaane culumadana si diinta qabtin ila marti anaa kimaadiyaane kor ala ayaa ka dhigo culumada guul culumada guul culumada guul sidoo kale waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadka laga sameeyey deegaanka xabaaley kuwaasi oo ka warbixinaya dareenkooda iyo taakolada loo fidiyey ilaahaan ku mahadihaynaaye culammadaa inaan ku mahadihaynaa gargaarkan culanka waa mahadinay ilaahay garab qabashana ilaaha iskale culammadayna waana garab qabteen waan raacsannahay waxay noo soo qabteen waan raacsannahay
gurigooleeya guy alaabtii iyo hantiidii dhan waa ku baaba'aday gaaladaana baabi'isi alxamdulada al-shabaabna waa timaadi yaahe nimcadaana siisa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu magacayga balqiis axmed aadan ah waxaan u mahad celinayaa inta nagu soo deeqday inta lamayeeriga yoontay iyo alwaaxda iyo musmaarka oo nagu soo deeqday aan mahad celinaya- aan u mahad celinaya dhibaatada nagu soo gaarta maanta ee guryahayniyoo gubteen dad walaalaheena badan oo shicbi ah oo ku dhinteen adiga dhibaatadaasaa naga soo gaartay Eh, waana mahadsan yihiin intii yacni ee ee na soo gaartay oo dadka walaalahay noo soo niyooday aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin walaayada islaamka oo na ag joogtana aan yacni weheshanaynana adiga wax badan ay noo qabteen sida yacni webiga haddii biyaha kasoo fatahaan way noo xireen in badan oo badan ayay noo qabteen ayagana way ku mahadsan yihiin aniga waxaa laysiiyey lixdan ee magaciisii oo lamayeeri ah iyo waxaa laysiiyey alwaax oo oo lixdan ee soddon xabo ah iyo masmaarkii oo toban baaka ah ku mahadsanyihiin aad iyo aad ayaan uga mahad celinaya muslimiinta waxaan ugu daceynayaa weligooda inay guulaystaan ay gacanteeda sarayso insha allah cadowga weligiis ha aan- ha guuldareystaan leeyahay weligiis dhulka ha la go'o
wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada jalaalaqsi ee wilaayadaasi saadaq muumin ayaa tafaasiisha warkan eegaya waa munaasabad heerkeedu sarreeyo si wanaagsanna loo soo qabanqaabiyey oo lagu daahfurayey macadka nuurul bayaan ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacay deegaanka wardheen ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan nuurul bayaan waa macad waxbarasho waxaana munaasabada lagu soo bandhigay ilaa iyo konton iyo saddex arday oo diyaar u ah in ay wax ka bartaan macadkan oo laga hirgeliyey deegaanka wardheen munaasabadan dhidibada loogu aasayey macadka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimada nuqubada waalidiinta waxgaradka deegaanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn goobta munaasabada ka hadlay mudiirka macadka nuurul bayaan isagoona ka warbixiyey maadooyinka ay ardaydu ku qaadan doonaan macadka iyo waxqabadkiisa waxaa ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala noo suuro galay inaan furno macadka cusub machadu nuuri lbayaan lilculuumi alsharciyati waalidaariya macadka yacni waxyaabaha lagu dhigo waxaa ka mid a culumta sharciga iyo culumta maadiga inta waa lagu dhigaa sida alqur'aan wa culuumuhu sidoo kale alxadiidu wa culuumuhu alfiqhu wa usuuluhu culumta qaybta maadiga waxaa ka mid waxyaabaha lagu dhigo sida rayaadiyaadka culuumka aljuqraafiya iyo taariikhda waxaa xusid mudan ardayda tiradeeda in ay leegyihiin konton iyo saddex arday oo isugu jira arday gabdha iyo wiilal insha allahu tacaala marka dadweynaha si guud waxaan leenahay macadka nuurulbayaan waa inoo furan yahay sidoo kale sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo sheekh axmed deere oo ka mid ah culimmada wilaayaadka ayaa dhankooda soo dhoweeyey furitaanka macadka nuurul bayaan adduunka ku noolnahay walaalayaal carruurtaasaa lagu dagaalamayaa ogaada gaalada iyo muslimiintu carruurtaasaa laisku haystaa gaaladu juhdi ay ku bixinaysaa ilmaha yararkaa ilmaha in la- la- muxuu ah, akhlaaqdooda la lumiyo oo suluugooda iyo dhaqankooda la halleeyo oo intay yar yihiin waxa weeyaan lagu tarbiyeeyo tarbiye gaalnimo iyo lagu tarbiyeeyo hay-addan baa loo sameeyo juhdi gaar ay ku bixinaysaa dadkan yurub iyo maraykan aadaya ee la kaxaynaya waxaa laga raba waa ilmaha yararkaa mustaqbalka adduunka marka waa ilmahaas ayaa laisku haystaa waa in marka arrinta aan fahamno nusuusta ka hadlaysa tarbiyatul awlaad aad bay u fara badan tahay alxamdulilah ilaaha mahad iskale nagu kulmiyey meesha khayrka oo machadu nuur lagu furfurayo oo lagu baranayo diinta islaamka si loogu xoojiyo marka xooggaa wuxuu ku soconayaa un inaan alla ka baqno allihii noo yeedhay oo mabaadida aan rumaysannahay loogu yeedhay oo iimaanka ah allahaas ayaa la rabaa inaan ka cabsanno weliba midda u sarraysana waa inaan ka cabsanno waxaa lagu heli karaa un inaan diinta baranno dhammaanteen waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha dhammaystira macadkan isaga ah macadkii macaahidalana allaha ka dhigo waxaa iyagana dhankooda goobta munaasabada ka hadlay naqiib macalin yuusuf iyo naqiib sheekh cumar iyagoona bulshada kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan macadka laga furay deegaankooda bacda taxiya awalan wa aakhiran allah ayaan u mahad celinaynaa markan u soo gala hadafka maqsadka ama hadafka laga leeyahay makaankan iyo xafladdan iyo machadkan suuraddiisa waa in himaarta dacwada aysan istaagin himaarta jihaadkana aysan istaagin sababtoo ah jiil walba jiil ayaa dhaxlo waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala wakhtigeena qaaliga inaan ku bixinno oo wulaaddeenna inay noqdo kuwii na dhaxlo jihaadka himaartiisa naga dhaxlo jihaad muxuu ahaa dacwada himaarteeda naga dhaxlo insha allahu tacaala ma egyihiin dadka ahlucilmiga iyo dadka kale ma sinno su'aasha ma sinno waaye marka waxaan leenahay ha laga faa'iidaysta madax maxadkan quruxda badan ee meesha laga furay cilmiga ma yimaado asagaa loo tagaa adigoo gurigaada iska jooga cilmi baran maysid qofka ma dhasho asagoo caalim ah waa in maaragtaa uu wax barto adiga si hooyadaa kuu dhasha caalim ina iska noqoto suuragal ma ahan waa in juhdi iyo dadaal iyo soo jeed badan aad la timaado si aad wax u barato waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleeda abunabhaan ayaa si guud ula dardaarmay mucalimiinta ardayda iyo waalidiinta wax la barayo carruurtooda waxaana uu goobta kaga dhawaaqay in laga bilaabo saacaddan uu furan yahay macadka nuurulbayaan أولا الله سبحانه وتعالى أيام مهد إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى دمان مرت الشرف تكالدوان والرقية دمر بله علماء دقنك وحقارتك قنعستادا أما أرضيدا مع نور البيان مامول يا معلمين با دمان انت كسو قيب شي حفلدا عن قيمها بدن وفوريتان كواه مع نور البيان وحان لنا هاي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هاد بعض مهد سنتهين دمانتين سان هوري وشيغني معدك نور البيان للعلوم الشرعية والعلوم الإدارية كان فرمي deegaanka wardheen maanta ayay daraasadiisa bilaabanaysaa insha allahu tacaala waa maalinku furmay waxaana ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu ka dhigo macad barakaysan macad ay ka soo baxaan arday isdaba joogto oo qiimo badan oo wax baratay oo isku duuban oo waalid iyo ardayba la isku duuban yahay ilaahay inuu ka dhigo ayaan rajaynaynaa macadka nuurulbayaanna mucallim arday maamule waalid iyo deris iyo maamulba waxaan ilaahay weydiinaynaa inuu noqdo macadka lagu daydo macad miise gaaraa leh soo baxo calan ka noqdo fi lwilaayaat alislaamiya وخاصة في ولاية هيران بان إلهي ويدينينا سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته macadka nuurulbayaan ayaa ku biiraya macaahidda waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee lagu hormarinayo aqoonta bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waad mahadsantahay saadax munaasabo lagu daahfurayay macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada celcadde ee wilaayada islaamiga gedo cazaam carafaad ayaa seenba qaadaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إنه بعباده لخبير بصير macadka taajal waqaar ee laga furay degmada ceelcadde ayaa noqonaya faricii koowaad ee macadkan ee laga hirgeliyey wilaayada waxaana macadkan hoostaga maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ee gedo ardayda macadka loo furay oo iskugu jiro wiilal iyo gabdho ayaa arday ka soo qalinjabisay madaarista qur-aanka kariimka degmada ceelcadde iyo deegaanada ugu dhow ugu horeyn mid ka mid a macallimiinta macadka oo ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaaxiin ka bixiyey macadka iyo waxyaabaha lagu baran doono macadkan macad taajul waqaar layidhaahda horta waa magaciisa macahad taajul waqaar liltaxfiid waatasxiix waxyaabaha qabto waxaa kow ka ahaa ilmaha waxaa lagu xifdisin doonaa insha allahu tacaala qur-aanka kariimka ah baa insha allahu tacaala lagu xifdin doonaa aaniyan ilmaha waxaa laga dhisayaa dhanka tasxiixa unigii kasoo qalanjibiyo insha allahu tacaala waxaa la rajaynayaa soo xaafid ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisana u akhriy sidii ilaahay u soo deji buu ka soo baxayaa macaha taajilwaqaar waxaa kale lagu bartaa sida culuumul qur'aan khaasatan fanniga loo yaqaan fannu tajwiid ilmaha waxaa la barayaa kutubadii tajwiidka sidii waxaawaye tuxfatul atfaalkii iyo jazriyi iyo waxaawaye taysiir axkaamu tajwiid iyo culuumu tajwiid ama fannu tajwiid fanniga loo yaqaan waa lagu barayaa uniga markuu meesha ka baxo ama macaahidi kale oo qur-aanka waxaawaye qiraa'aadka lagu barta sida macad al-irshaad unuga insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa fasalada ugu saraysa ardada oo horeyba qiraa'aadka ay ka bilaawayaan muhiimadda iyo waxyaabaha diiradda lagu saaran waa taxfiidka ilmaha qur-aanka lagu xifdisiyaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala inna gaarsiiyo maalin xafladii saan uga soo qaybgalna maalin la xiraayo ayadoo ardada insha allahu tacaala qur-aanka ilahay xifdisan yihiin qaar ka mid a golaha dhaqanka wilaayada gedo oo ka hadlay xafladda ayaa boogaadiyay furitaanka macadka laga hirgeliyey degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo waxaan soo dhawaynayaa oo si aan la qiyaasi karin aan ugu faraxsanahay macadkan la furay oo loogu talagalay tasxiixa qur-aanka aad baan u soo dhawaynayaa waxayna calaamad u tahay horumarka lagu tillaabsanayo oo walaayada iyo bulshada oo isku xiran ay ku tillaabsanayaan oo xagga tacliinta iyo waxbarashada ah iyo horumarinta qur-aanka kariimka ah munasilkaa waxaan leenahay jasaakum ullahu khayr wa khayr aljasaa nabadoon cabdinuur xareyd maadey waxaan idin ka rabnaa marka haddii ilaah raalli ka noqdo maadaama ilaahay uu qadiray inaad nasiib u yeelataan waxaa la rabaa nin qof kasta ama gabar iyo wiilba inaad xil isa saartaan oo waxaa idinku soo wajahan qaabka loo gudbi lahaa isaad dadka u dhaqi lahaydeen aad ma taqaanaaye aad ka fakirtaan horay u socda waxaa weeye ummadda islaamka oo dhan baa ma taqaanaaye aad u tihiin ubax soo baxay waa idin jecelnahay kuwa naga dambeeyana waxaa weeye kuwa waxgaarsiin lahaa baad tihiin culummadii waddankaad birri noqonaysaan ma taqaanaa ee dadka waddanka u talinayaad noqon doontaan qof kasta ha ku fakero inuu noqodo faqiih ummadda ilaahay waxbaro islaamka waxbaro ma taqaanaa bariga afrika wax gaarsiiyo jaalis baa la haystaa in laga faa'iidaysto in dadka wax la baro manhajkii xumaa oo dadka wax lagu bari jiray waa laga soo gudbay manhaj waxaa loo soo gudbay dadka diinta ilaahay lagu barhayaa loo soo gudbay xarakaduna waa ku dadaalaysaa arrinta noocaas ilaahay khayr ha siiyo ilaahay cadowgoodana hajabiyaan leehay waxaan rabaa marka in laga faa'iidaysto oo gobolka nagaan kor loo qaado waxbarashadiisaan rabaa dadka waaweyn inay waxbartaan waxaa fiican qofku inuu ku mashquulo suu ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa u barran lah mid ka mid a waalidiinta nasiibka u yeeshay in carruurtooda loo furo macadka ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isagoona mahadda allah kadib u mahadceliyey ciddii soo qaabanqaabisay furitaanka macadka waxaan ku baraarujinayaa waalidiinta degmada ceelcadde in ay ka faa'iidaystaan waxbarashada ayadaa oo macadka la yidhaahdo taajul waqaar asaga oo looga gudbi doono sida naloo sheegay macadye asaga ka sarreeyo looga gudbi doono culuum fara badan oo aad iyo aad u qiimo badan oo la koobi karina lagu baran doono waxaan waalidiinta u soo doodinayaa in laga faa'iidaysto aad iyo aad looga faa'iidaysto sida macallimiinta ardada ay u raacayaan loo raaco qof walba waalidka cunugii uu dhalay uu raaco yaan aad iyo aad ugu soo dhowaynhayaa macadka taajul waqaar ee laga hirgeliyey degmada ceelcadde ayaa ku biiraya macaahidda sharciga ee ka furan degmada ceelcadde iyo guud ahaan degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo mahadsanid casam ugu dambayntii bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah cabdiqani maxmed ayaa tabinaya warbixintan
boqolaal ka mid ah bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada tiyoglow ayaa goob fagaare ah ku daawaday aflaamtii u dambeysay ee jihaadiga kuwaas oo uu ka mid ahaa kamiinkii lagu laayay saraakiishii guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad ee murtadiinta ee ka dhacay duleedka magaalada baydhabo bulshada reer tiyoglow oo si weyn usoo buuxdhaafiyey fagaaraha ayaa markii ay daawadeen aflaamtaasi waxay shucuurtooda ugu warameen idaacadda islaamiga ah ee al andalus asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacay halkaa joogto وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقعي وحال يرادا سمعان بن صالح oo ku magac dheer caawiye een caaw waxaan joognaa degmada Tiyeglow caaw degmada Tiyeglow waxaan ku daawanay filim aad u xiiso badan ee filimkaas oo een uu ahaa kamin oo lala beegsaday cadowga Allah oo ka dhacay duleedka magaalada ee Baydawa een filimkaas walaal waxyaabo aan ku aragno waxaa ka mid ah qaar ka mid ah saraakiisha maamulka koonfur galbeed oo lagu dilay sida taliyaha guutidii sagaalaad iyo sideedaad ee ee qaybta lixdanaad ee maamulka koonfur galbeed allah ayaa ku mahadsan marka mujaahidiinta guuleeyey cadowgiina sina mana uu jibiyey marka insha allah dadka muslimiinta ah caawa ayaga dhan way farxeen marka alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan alxamdulilah ayaan leenahay maybaan taka fiirsanay filmiin eedi eed laabawayna qaboji eedeedanka faracan si khaas ahaan mayba hayijiide kamiinka kudhii degmada baydhawo eedi eedanka laab gaboobsani ilaahay ka mahadsan qofkii far badan i baawurta ilaahay islaamka galantee ku guli ilaahay ilaahay muslimiinta guli gaaladaa dhajibi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah halkan waxaan ku daawanay filin aad iyo aad u xiiso badan runtii markaan aragnay gaaladay oo jabtay maasha allah aad ayaan u faraxnay ilaahi subxaana watacaala cadowgeena ha jabiyo gaalo meel walba ay joogto alla subxaana watacaala ha jabiyo muslimiintana alla ha guuleeya ayaan leeyahay insha allah gaalada waxaan leeyahay toobadkeena haddii aad toobad keenaysaan soo maaha insha allah gacmaha mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala idinku cadaabi doona biidni illaahi tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu lirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anuu ku nool wilaayada bukoor gaar ahaan degmada tiyoglow aa waxaan halkan ku daaday firin aad iyo aad u xiiso badan waxaan arkay gaalo baktigooda weeran allah subxaana watacaala u mahadsan kadib mujaahidiinta u mahadsan mujaahidiinta waxaan leehay la sabartama gaalada meel kasta iyada joogto gaalada waxaan leehay toobakeena dadka u keenaysan gacmaha mujaahidiinta allah idinku adaabi doonaa allahu akbar ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkii ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee lagu xasuuqay saraakiishii guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad ee maleeshiyaadka ridada sidoo kale kusoo qanimaystay gaadiid dagaal oo ay ku rakiban yihiin qoryaha lidka diyaaradaha iyo sanad ciidan oo kala duwan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysigaa warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu